hadda waxaanu naasirada gelinaynaa labada saxood ee la baxay canjiil kale waa laba saxood sixi waa sixda ka bilowda suudow sikaa waa shanno iyo sixdii yarayd ee uu tiriyey sayidku markii uu sadegi dilay maxamuud siwiile sababtuu ku dilayna ay ahayd xidhiid la yidhi maxamuud siwiile wuu la yeeshay raggii canjeel kale waa diray oo raggaas waayo waa inankiisii faaxdhaca markii canjeel kale waa dhacay ee mu'aamaradii canjeel kale waa sayidka loogu tashaday ee uu ka warreeray raggii daraawiish ahaa ee canjeel kale waa mu'aamarada dhigay markii ay gaarteen in la ogaaday ayaa wax xaruntii ka guureenoo xoog kaga guureenoo ay xaruntii ka tageen waxaa ka mid ahaa nimanka la yidhaahdo reer khalad cumar maxamuud reer khalad iyo ise maxamuud labadaa qoloba laba wakti oo kala gooniya ayaa qolo waliba guurtay iyadoo colki iyadoo raggeedii iyo hubteedii iyo xoolaheedii oo dhan wadata ay ka guurtay xaruntii sayidkuna wuxuu amray daraawiish inay ka daba duusho oo ay hubka iyo xoolaha daraawiisheed ka soo qaadaan orda oo ka daba duula oo hubkayga iyo xoolahayga iiga soo celiyadaa sayidkuyadaas dabeedna way ka daba duuleen dabeedna daraawiishtii ka daba duushay iyo kuwii qaxay yaa isku madhay qolana wax kama tegin qolaba wax yar yar yar ayaa ka tegin dabeed markii markaa dabadeed baa daraawiishtii xarunta joogtee arrinka aan la socon yaabtay waxa kan lalaynayo waxa kan qaxaya waxa kan markaasaa sayidkii la eedeeyado xantii basaasiintii waxay keentay in sayidkii daraawiishta eedaynaysa oo leedahay muxuu sayidku daraawiish ku sameeyey maxaa raggan u dhimay maxaa loo eryanaya maxay u qaxayaan maxaa lagu sameeyey marka ayuu labadaa saxood tirinayaa kan hore wuxuu ka hadlayaa waxaa nimankaa lagu duulay ay sameeyeen iyo kuwa la xirxiray ay sameeyeen ee ay waxaas ku qabsadeen wuxuu yidhi sayidku isagoo ku halqabsanaya saaxiibkiisii weynaa xaakifuudi ee fulinta shaqada daraawiisheed u mas-uulahaa warsuulow seedka waa janoysanaa kalankayda salaanaa la yelyow adaan saakinku ahaye sawkaan kuleeyayayo sarabta ka raace sonkoriyo sare lagu dariyo sixinkuidanaan xeryaha sanuunada barnida lagu sabahayo turuxana geelsogow laqaalaysa dharagedaysaan sareedada rajiyan uwadaysa ka iyo qubka saqdadhexe aleyki rajansaha ugeynayay kuwi aan sadarayay lasuunkay karaaye salaadiinta nimanka qore sare u qadayey ee suruuxa dhorari iyo suuska deeganayay nimankan siday doonayaan sahal u yeelaye nimanka sariirtaw dhige soolinta u jeexay surada iyo dadabti kuwan ugu siiyadayay gabdhawada saruuradan raggan sawjad uga yeelay nimanka salaxanahaye saxarkanaw diidey nimankan sagaya xuniyo sahaka dhowrayay nimankan saqeriyo kabirsana u midhaye sidka boqola soo badan raggan sere uga yeelay sogan darman iyo raggan salaadadow dhiibay nimankan singootida fardaasiya odhanaye kagaasumo camadinka iyo sanada u buuxsheeyey nimanka salaadiyo udigaysuno yaadi diinta sallallahu yeeligii kuwan samac uga doonaa nimankan sokeeya bidiyo siira iyo aamiin sarsarkooda nimankan dejiyo suuqa gurigooda ta xariiraaday igu faaleen waan saaweyayaaye niman yow si daran buu qalbigu iise demayaaye sokeeyiyo xigaalaanan sugin saaco maanta ahee soomaali yo idili waysuun iyo daylaaqe sullaankooda naari sullaankooda naariyo guniyo saaruqyay helaaye sinjidhaanaadibay khaasalaysaan jiga ahaye oo washe biyashay waa xeerkaasaani galaaye sirinanage xul faraaxiise riji xulaaye ibliis basalan kala dego saaxiibna u dhigaya suudi haddii ulayay kufriga una tusuleene sakalagu riseersama tarkhalabtege talaadiye subeeray noolen wiilashanta kulin jiraye kolkaani busaafi u noqday sirila dooneene sankuneefle oo igili weysa ilahayaaye dadka kale sasarafayla garosadada cedeeda sujimaynin qoriyo wiinu suqyay tumaane sakar waxaan u goyiyo waxaa samaa u dadkaba axmed siqi sawaabkaga ma helin sadaqadaydiyesanahada bisaanan aada seexan karahayne sanaaciisa janiyo hadduu saxalku ii keenay subac booqan ba iga yimi sabada xidide inuu faranji isoo sawiray way su'aal qabaaye subahigu wuxuu igu khataray saahid baan ahaye soddon jeer ka badan hoogintuusan cadgu faraye safihnimadu waa wuxuu doran jaalu sacidaaye markaan sebi ahay iyo haddaan suura oda yeeshay samu ilaahiga dhigay saaxiri coolahe saaxiibkii an yeeshama yeeshaaba waasayna lagu ooye marse haddaanu sedankeer nafluhu saafii noqonaynin waxba yaanan sida saarnin qaaba seleelin goorteere edow adanku samreesu bitaradayo tixdaasu waa tixda weyn ee hore ee la yidhaaho canjeer kale waa labadiisa tixood ka hore weeye markaa dabadeed